bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina mxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu daawuud sulaymaan bnu lashcaf asijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabu rajmi maacis bni malik baabu bayaani rajmi maacis bni maalik maacis bni maalik rajmintii la rajmiyey dhagaxa lagu dilay caddaynteediibu u baabyahay maadaama axkaam fara badan ay ku jirto maacis qisadiisa baab gaaruu ka dhigay abu daawuud axaadiikiisana qisada axaadiidkiisa ku saabsanna meel buu isugu keenay qaala alimaamu abu daawuud sulaymaan bnu ashcaf asijistaaniyu raximah اllahu tacaala xadaana moxamed bnu sulaymaan alanbaariyu qال xdثna wkiic can هiشhاm bn sacdi qال أhbarnii يزيid bn نucaym bn haزاal can أbihi qaal kana maaciز bnu maalik maaciز wuxuu ahaa yatiiman agoon fii xajri abi aabbahay hoostiisa yani tarbiyadiisa ku koray xanaanadiisa ku koray marka kaana marka wuxuu leeyahay kaana maaciز bnu maalik yatiiman marka la xadaayo yatiim maahan ilaa yatiimku laa yutma bacda xulmin buu nebiga yidhi sala allahu calayh ali wasalam agoonnima ma jirta qaangaarka bacdii qofka hadduusan qaangaarinna lama rajmiyo dhagax laguma dila ilmo yaryare yacni waxaa weeyaan biictibaari maa kaana wuxuu ahaa jiray buu ka sheekaynaya nin marka yar oo agoon ah oo aabbahay dhabtiisa ku koray buu ahaa fa asaaba jaariyatan gabar buu asiibay marka markuu qaangaaray kadib waa fa asaaba jaariyatan gabar buu asiibay min alxayi xaafadda ka mida fa qaala lahu abii aabbahay baa wuxuu ku yidhi iitii rasuula allahi sal l salam nebiga u tag fa akhbirhu u sheeg bimaa sanacta waxaad samaysay nebiga u sheeg lacallahu yastakfiru laka inuu ilaahay dembidhaaf kuu weydiiyaa la arkaayo orodbax wainnamaa yuriidu bidaalika sidaana wuxuu kala jeeday rajaa'a an yakuuna lahu makhrajan rajayn uu rajaynayo inuu u ahaado makhraj casmadan iyo dhibkaa meel uga baxo inuu ka helo qaala faataahu waa u yimid faqaala waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innii zanaytu waan sinaystay faaqim calaya kitaab allahi ilaahay xukunkiisa igu og kitaab allaahi hunaa macnaa xukma kitaabillaahi ayb ilaahay xukunkiisii igu og kitaab bimacnaa xukmi waa meeshaan xadiidkii waxay la mid tahay kullu shardin laysa fii kitaabillaahi shardi kastoo ilaahay kitaabkiisa aan ku sugnayn fa huwa baatilun macnaha xukunkii alle aan waafaqsanay inaa laga wadaa ee shardiga in nas ahaan kitaabka ugu qoran yahay macnaheedu maaha ayb fa acrada canhu waa ka jeestay facaada waa ku celiyey faqaala yaa rasuul allah rasuulka ilaahay innii zanaytu waan zinaystay faaqim calaya kitaaballaahi korkayga waxaa ku oogtaa ilaahay xukunkiisa xataa qaalaha arbaca miraarin intuu afar jeer ka yidhi markii horena ninkan markuu sidaa kula teliyey hazaal waa tii uu ku yidhi nebiga sala allahu calayh ali wasalam oo soo marnay maa asturtid maxaa maradaada ugu qarin weysay u asturi weysay ayb sidaa waatuu ku yidhi taana marka laga qaatay inay fiican tahay qofka hadduu wax xad waajibiye asiibay baynahu wa bayn allaahina ay yihiin waxaas inuu iska qarsado ilaahayna u toobad keeno haddii baan ilaahayba fadeexayninba sidaan haddii uu yeelana nooc towbadii ka mida oo weliba fadli badan oo ku jira laakiin asturka iyo qarinta inay wanaagsan tahay baa yacni badan afar jeer buu marka qiray qaala sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi innaka adiga qad qultahaa waa tidhi arbaca maraatin afar jeer baa tidhi haddabee fa biman yaa ka zinaysatay marka qaala bifulaana heblaaye ayb marka meeshan waxaa laga qaadanayaa marka qofku iqraar inay zinada ku sugnaa karto iqraar zinada waxay ku sugnaataa markhaati afar ah ama in iqraar loo helo qofkii uu iqraar sariix ah weliba iqraar oo mugdi ku jiro ama madow ku jiro waxba laguma rajmiyo ayb waxna kuma sugnaadaan marka nebiga iqraarkiisiibuu u qabanayaa waana aad buuna u caddaynanayb wej kastoo ixtimaal ku imaan karuu soo xerxeraya rasuulka sal allahu calayh ali wasalam ayb arbaca maraatin taas uu yidhi innaka qad qultahaa arbaca maraatin iqraarku inuu afar jeer dhaco miyaa shardi ah mase hal jeer baa shardi ah iyadana waa meel xadiidkan laga baxfiye waa mas'alo laga baxfiye hal iliqraaru yakuunu arbaca maraatin miyuu noqonaya masamaya jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin iqraarku inuu afar noqdaa shardi ma aha hal mar haddii uu qirto iqraar sariixa uu la yimaado xadku waa ku zinadii waa ku sugnaanaysaa markaas ayb afarta arbaca maraatintan wax mafhuuma male bay dhahayeen ayb ibnu cabdilbarna sidaasuu rajaxay fi tamhiid waxa uu yidhi waqad ajmacuu ana aliqraara fi اlxuquuqi yajibu bilmarati اlwaaxida xuquuq qofka haddii uu qiranaayo hal iqraaraa ku filan mar labaad ku celi in la dhaho shardi maaha xuquuqda maaligaana meeqaa markhaati u noqon jirtay laba markhaatiba yaa laga rabay iyadoo marka meeshii labadii markhaati ay geli lahayd baa waxaa la ogolyahay hal mar inuu qirto bis ninkii hebel ah daynu igu leeyahay ninkii hebel ah xoolu lacagu igu leeyahay bis waa iqraarkaas laba jeer ku celi markhaatidii ayaa lala ekaysiinaya cadadkeedu shardi ma looga dhiga midaas ayb wakadalika alxuduudu fi lqiyaasi xuduuddana sidoo kale waa yidhi iyadana waxaa kaloo ka mid ah ninku hadduu yidhaha hebel ninkii ahay anaa dilay laba jeer qira ma la dhahayo ile laba markhaati baa awal ay kugu waajibi lahayda iqraarkaagii marka laba markhaati ha muqaabaleeyo laba jeer dheh wax dhahaya male meeshaas zinada unbaa marka ay afarta jeer ku dheggan yihiin marka ay leeyihiin bacdi ahlilcilmi arbaca maraatin baa layidhi arbaca shahaadaaday u dhigmaan ibnu cabdilbarna marka waxa kale ay la mid tahay buu leeyahay walayse shahaadaatu min baabi aliqraari shahaadaadku iyo markhaatiyaalkuna maahan min baabi aliqraar ma aha walaysa shahaadaatu min baabi aliqraari fii shayin liijmaacihim calaa ana aliqraara fi اlxuquuqi laa yajibu takraaruhu maratayni qiyaasan cala shaahidayni wakadalika laa yajibu aliqraaru fi الzina arbaca maraatin qiyaasan cala shuhuudi اlarbacati markaa isku mid maahan buu ley qiyaas iyo iqraar labay kale yihiin waxaa kaloo ibn cabdilbar uu sheegay fafii hada awdaxu اdalaa'ili calى anahu yuqbalu rujuucuhu meel kaleqraarkiisii marka inuu afar ahaado waa taas bukhaari riwaayadiisa iyada waxaa ku jirtay inuu yidhi falamaa shahida calىa nafsihi arbaca maraatin riwaayada bukhaariga saas markuu isku markaati furay afar jeer markuu isku markaati furay marka iqraarkiisii shahaadaa laga dhigay hadda binasi hada alxadiid falamaa shahida calaa nafsihi arbaca shahaadaatin saasaa ku jirta oo waxaa ku jirta marka ishcaar afartan inay shardi tahay iqraar haddiiba zine iqraar ay ku sugnaanayso afarta inay shardi tahay culammadan kale iyagu waxay leeyihiin haamidiyadii iyo juhayniyadii iyo naagtii alimraa min juhayna ahayd juhaniyadii afar jeer ma uu ku celcelinin nebiga taasaa marka deliil waxay u tahay bay leeyihiin in afar jeer in lagu celiyaa shardi inaysan ahayn tii juhaniyadda ahayd afar jeer kuma aysan celinin laakiin culimmadan kale waxay ku jawaabeen iyada la mid maahan maacis la mid maahayn wax kale oo qariino daahiray haysatay oo uurka ah anna xublaa atad ila nebiy sal l slam naag uur lahaa nebiga u timid markaasay sidaas ku tiri weliba waxay tidhi ma waxaad rabtaa inaad celcelisid sidii amaacis u celcelisayoo kale hayo celcelinimay tiri aniga uuran leeyahay waa kan uurkayga feeri marka faftaraqaa naagtii uurka lahayd oo uurka isaga waxbaa ku sugnaan kartaa zino saan soo marnay laakiin ninkan afar jeer u baahan yahu leeyahy qoladaana markasaasa ku doodaya iyo axaadiidtan waxaa kaloo iyadana marka abu xaniifa isagu wuxuu qabaa iqraarku inuu afar jeer dhaco fii arbaci majaalisa majaalis afar ah oo kala tagtagsan afar majlisoo kala duwan waa inuu ku qirto haddii xataa hal meel uu ku celceliya maanta dhan waa zinaysta waa zinaysta waa zinaysta waa zinaysteena iqraar hal iqraar waa ayuu leeyahay bas majliska inuu tacaduduu shardina abu xaniifa isaga ayb laakiin waxyaabahaasoo dhan marka waxaa weeyaan tacadud اlmajlis shardi maaha ninkan hadda majaalistiisu ma tacadudine hal riwaayo waxaa jirta dhahayso faaqara maratayni uma aqara maratayni maalintii kale iyada laftirkeeda maalin bou laba iqraar la yimid tacadud marka ma jiro tacadud اlmajlis shardi inaynan ahayn iyay tusaysaa meeshaa marka khilaafkaas baa ku jira faqaala markaa nebigu waxau yidhi hal daajactahaa ma la jiifatay un keliya qaala nacam buu yidhi haa qaal hal baashartahaa ma la mubaasharooto jirkaagii jirkeedii ma istaabteen qaala nacam buu yidhi haa qaal hal jaamactahaa ma jimaacdayoo muu tagtay qaala nacam buu yidhi haa qaala fa amara bihi wou amray an yurjama in la rajmiyo buu amray marka shardi maaha xaakimka inuu wax ka rajmiyo iyadana saasaa laga qaadana meesha nebiga wuxuu yidhi halla rajmiyo bis buu iska yidhi isaga inuu bilaabo shardi ma aha waxaa kaley tusaysaa marka hal daajactaha iyo hal baashartaha iyo hal jaamactaha iqraar sariixa laga raadina taas oo iqraar xoogaa mugdi ku jiraa la diidaya xuduud in lagu gala maaha iqraar oo mugdi oo ku jiro ayb fa amara bihi an yurjama in la rajmiyo oo amray fa ukhrija bihi waa la bixiyey ila alxarati meesha dhagaxda madow baa loo bixiyey falamaa rujima markii la rajmiyey fawajada ou dareemay masal xijaarati dhagaxda taabashadooda uu arkay fajazica waa argagaxay meeshaan marka iyadana waxaa ku jirto god miyaa loo qodayaa marka la rajminaa masema loo qodaayo axaadiidka gabal uu ku heli doono abu daawuud shaaficiyada marka dhowr wej bay mas'aladan ka qabaan ninay naag bayna u kala qaadaan ibnu xajar wuxuu leeyahay wejka asaxa ah nimanka khiyaar imaamka u leh hadduu doono waa godow u qodayaa intaasoo kale ka soo muujinayaan haddii uu doono haddii uu doonana sida maacis oo kale isagoo caadi u daysanbuu dhagaxa lagu gemaya naagaha laakiin wejka asaxa ka ah agtooda waxay tahay haddii bayino ay ku sugnaato waa loo qodaa gud iqraar hadday zinadeeda ku sugnaatana ma loo qodaayo saasuu sheegay marka nacam annahu asaxu lwujuuh inuu kaas yahay ibnu xajar faxulbaariga uu ku sheegay ayb falamaa rujima markii la rajmiyey fawajada masal xijaarati ou dareemay fajazica uu argagaxay uu argagaxay fakharaja wuu baxay yashtaddu isagoo tallaabsanayo ordayo dhagaxdii markay ka badatay buu orday falaqiyahu cabdullaahi bnu unays baa la kulmay waqad cajaza asxaabuhu iyadoo dadkii rajminayo ay caajizeen oy gaari waayeen fanasaca lahu wuxuu u siibay marka isaga biwadiifi baciirin rati raafkiisii rati raafkiisii ayuu u siibay wadiif marka waa khufl baciir baciirka marka raafaf uu leeyahay raafka cagtiisa meel yaallay buu soo qaaday u siibay faramaahu waa ku ganay bihi waa kiibuu ku dhuftay nacam faqatalahu waa dilay marka kaasuu ugu dambeeyu ku dhintay buu noqday uma ata الnabiya salى اllahu عalيه ali wslam nebiguu u yimid fadakara dalika lahu wou u sheegay faqaala waxauu yidhi hallaa taraktumuuhu maxaa uga tegi weyseen markuu cararay lacalahu an yatuuba inuu soo laabtaa laga yaabaa fayatuuba allahu caza wajala calayhi ilaahayna oo ka toobad aqbaleen marka hallaa taraktumuuhudan see waay marka macnaheeda yacnii markuu cararay maa ka joojisaan oo hadhow la waraysto marka xadkii baa intaas ku dhammaaday ma laga wadan isagii baa marka la waraysanayaa haye maxaa haysaa baa lili marka hadduu yidhaha isbeeniyo war aniga ma sinaysanin been baan sheegaya oo dhaho layska dhaaataas marka yacnii qabla yacnii bacda alxad markuu xadku bilaaw bacda alrajmi rajmigu markuu bilaawdo kadib yacnii isagoo xadka lagu wado inuu soo noqdo isbeeniyo ama qabla intaan la rajmininba isbeeniyo rujuuc uu sameeyo labada waa ka dhaca xadka oo xadku wuxuu ku dhacayaa ka noqosho uu ka noqdo iqraarkiisa sawaaun yacnii xadkoo la bilaabin ha noqdo ama markii la bilaabo kabacdi ha noqdo qowlka marka jumhuurku u badan yihiin kaas waa xadiidka nebigana oo tusaayo laakiin haddii wax rujuuc tusaayo ounan marka samaynin bimujarad orodkaas ma uga dhacayo xadkii marka walidaalika marka imaam maalig isaga laba qowl buu leeyahay kala duwan qowl jumhuurkan waafaqaya iyo qowl kale uu leeyahay hadduu xadka bilowdo noqod ma leh waa lagu dhammaynaya intuusan bilaabanin xadka ka hor ayuu wax leeyahay inuu laabto ka noqdo ibnu cabdilbar markaasu wuxuu yidhi fa fii haada hallaa taraktumuuhudow awdaxu dalaa'ili baa ku sugan dalaa'il midda ugu caddaan badan calaa annahu yuqbalu rujuucuhu in la aqbala idaa rajaca waqad jacala rasuulu اllahi sal ly slama huruubahu rujuucan nebigu wuxuu yidhi marka cararkiisiibuu rujuuc ka dhigay cararka lagama dhigin laakiin rujuuc shaaficiyada agtooda cararkaas keliya rujuuc maa waana midda jaabir warkiisa laga fahmayo sheegi doono jaabir bin cabdillaahi ee waxa waxaa weeyaan istihbaat markuu cararay maxaa u hubsan weyseen waay macnuhu heerabku rujuuc maaha isaga nacam markaas kadib wax laga hubsanaayo hadduu yidhaha beenaan sheegay iyo waa ka laabtay ma sinaysan waa la dhaafa ka bacda ayb binaan calaa daalika marka xadku hadduu bilowdo imaam maalig sa riwaayadiisa kale waxay leedahay waa so u bilowday noqod ma leh wuxuuna xujaysanayaa marka ninkii dilay markuu cararay kadib ninkii wax ku dhuftay maxaa diyo looga qaadi waaya ilaa nin marka in la dilaa ay qalad tahay buu noqona ayuu noqday maxaa looga qaaday taas marka culimmada waxay uga jawaabeen huruubka iyo orodka oo orday rujuuc oo hadda xad ka rida ma aysan ahayn ninkan weli marka isagoo xadka oo dushiisa ku sugan yaho ninkan dilay wax lagu leeyahay marka male binaan calaa dalik laakiin markuu sheegto oo isbeeniye kabacdi hadduu dili lahabaa nin marka diyatulkhata markaa ay yeelan lahayd ama la yeeli lahaa ayb marka ibnu xaja ibnu cabdilbar wuxuu istisxaabay marka asalka oo wuxuu yidhi uhuuru lmuslimiina duhuuru اlmuslimiina wa dimaa'uhum ximan ilaa biyaqiinin dadka muslimiinta dhabarkooda iyo dhiiggoodu waa ilaalsan yihiin yaqiin unbaa lagu bannaysan karaa ayb marka haddii marka ay timid hallaa taragtumuuhu iyo uu yidhi yaqiintii marka ixtimaala imaan karay ha laga joogo waay marka macnaheedu meeshaa iyada marka macnahaasaa ku jira hallaa taragtumuuhu lacalahu yatuub inuu toobad keeno fayatuuba allaahu caza wajalla calayhi ilaahay oo ka toobad aqbala markaas waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya ay ku jirto jawaasu talqiini اlmuqiri bima yuujibu alxadda ayb qofka yani jawaasu talqiini اlmuqiri bma yuujib اlxadda maa yadfacu bihi canhu اlxadda qof qiranaayo wax xad waajibinaayo in loo laqini karo wax xadka ka ridaayo oo xadkii ka riixayo maxaa yeele nebigu markuu intaan uu ka jeesjeesanaayo iyo markuu leeyahay hallaa taragtumuuhu iyo marka uu leeyahay middan kale uu leeyahay hal daajactahaa hal baashartahaa kulligeed yani wuxuu rabaa marka inaan la xadino iskaga can sidaas marka wixiisu ay ku dhammaadaan taas marka inay bannaan tahay ayb waxaa kaloo laga qaadanaya wa ana alxadda laa yajibu ilaa biliqraari asariixi xadku wuxuu ku waajibaya iqraar sariix ah mid marka qofka laga keenay oo la dirqiyey oo la qasbay xaggey joogaan oo hadhow qofkan marka waa qirtay la leeyahay saas lagu dilaa marka may xuduudda haddayba xaq alla maxdiya ay tahay in laga daayo qasabka bal iyadoonba qasab soo gelin isagoo la og yahay inuu been sheegaayo xataa hadduu been sheego uu yidhaahdo aniga beenaan sheegaayo awal ma sinaysan hadduu hallayska aqbalalaga tago laakiin in garaacis lagu keeno marka oo marka sida loo garaacayo ama loo xabisaayo haa aniga waa sinaystay hadhowna markaa saa qirtay lagu dilo taas maya way ka soo horjeedaa macnahaanay cagsi ku tahay taas xadiidkan marka waxyaabahaasaa ku jira marka axkaamahaas faraha badan qaala xadaثna cubaydالlahi bn cumara bni maysarata wahuwa alqawaariiriyu qaala xadaثna yaziid bnu zurayc wahuwa albasriyu can muxamed bni isxaaq qaala dakartu lcaasim bni cumara bni qataada qisata maaciz bni malik baan u sheegay faqaala lii wuxuu igu yidhi xadaanii xasanu bnu muxamed bni caliy bni abi aalib qaala xadaanii dalika min qowli rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalama fahallaa taraktumuuhu man ayaa ii sheegay shi'tu aan doono oo min rijaali aslam maacis qoladiisa ka mid a reer aslam miman laa attahimu dadka aan tuhmaysanayninna ka mid ah qaala waxauu yidhi walam acrif alxadiida xadiidka ma aanan garanin qaala faji'tu jaabira bni cabdillaahi baan u imid faqultu waxaan yidhi inna rijaalan rag min aslama qoladaa reer aslama yuxadituuna waxay sheegayaan anna rasuula allahi sal l salama qaala lahum nebiga inuu ku yidhi xiina dakaruu lahu markay u sheegeen jazaca maacis maacis cabsidiisa iyo baqdintiisii markay u sheegeen iyo argagaxiisa min alxijaarati uu ka cabsaday uu ka argagaxay xiina asaabathu markay asiibtay dhagaxda alaa taraktumuuhu maxaa isaga dhaafigiisay wamaa acrifu alxadiida xadiidkana ma aqaanuu yidhi marka ii sharax buu leeyahay marka ayb soo ma aragtay marka xadiidkii wejgiisii in la fahmi waayo waa dhici kartaa erey sida loo jeeday in la fahmi waayo waa dhici kartaa annaga laakiin xadiidka laqbahan ka fiirsanaa bis haddii laqbaha la fahmaayo taraka macnaheed ka tegis waayo alaa maxay tahay waa daad saas iyo waxaas waxaas faa'iidays bis dadkaan hadda carabay ahaayeen tarakana waa yaqaaneen alaa taraktumuuhuna waa fahmaayeene laakiin alaa taraktumuuhuda see ahaan waayo intay u socotaa taas waa waxuu weydiinaya xadiidku marka waxay u baahan tahay sharax iyo in la dul istaago kutubta shuruuxda ayb marar badanna waa baraarujinnay baahida arrintaas loo qabo haddii kale xadiid qalad loo fahmay ayaa laga yaabaa qofku inuu isku dhejiyo laga fuji waayo war adaa qalad fahamsan xadiidku waa saxiix laakiin saaad u fahamtay waa qaladka aafada waa fahamkaaga may sunnada saan waay unbuu leeyahay weligiismarka wuxuu yidhi wama acrifu alxadiida sidaas bay leeyihiin mana aqaan aniga xadiidkay ka warran qaala wuxuu yidhi yabna akhii adeer ana aclamu الnaasi dad anaa ugu ogaal badan bi hada alxadiidi xadiidkan kuntu waxaan ahaa fii man rajama الrajula ninkaasi dadkii rajmiyaan ka mid ahaa buuyi inaa annagu lamaa kharajnaa bihi markaan ula baxnay aan la baxnay farajamnaahu aan rajminnay dhagaxa ka dhufannay fawajada masa alxijaarati ou dareemay marka dhagaxda xanuunkeeda iyo taabashadeeda sarakha binaa waa nagu qayliye waa qayliye yaa qowmu qowmow rudduuni iyo celiye ilaa rasuulilah war rasuulka iyo celiye war rasuulka iyo celiye buuli fa inna qowmii qowmkayga qataluunii waa idileen waqarruunii waa idageen min nafsii nafsadayday igu kadiyeen ayb waxaa muuqanaysa marka nin sidaan dareemaya inuusan ahayn quubada masale marka meesha waxaa ka soo boodayso ka soo baxayso shakhsigu zinada xaaraantinnimadeeda hadduusan aqoonin macduur waa ma laxadaayo mumkinna ay tahay min hadda dhow soo islaamay waay baadiye ka yimid waa weligiis meel islaam lagu haayo aan imaanin waay baadiye islaamkii ka fog waxba kama yaqaan zino ayb gaal waaye hadda dhow soo islaamay zinada inay xaaraan tahay ma oga naago iska haystaa marka bacda islaamihii baa la arkay marka isagoo naag haysta ama isagii baaba sheegay naagaan iska haysta irwaana ka zinaystaa waana u tagaa haddii la yidhaha marka hala dilo maya hore lagama dilaayo qariinaa jirta marka haddii taxriimkii zinada inuu ka jaahil yahay la dareemo waa la dhaafaa xilliga cusmaan waxaa dhacday naag baa la keenay meel saxaabada ay joogaan naagta marka way zinaysatay waa la keenay waa qiratay zinada waa la fiiriyey cali baa marka wuxuu yidhi u kaadi amiiruulmu'miniin oo naagtan aniga waxaan u malaynaa iqraarkeedu inuuba u eg yahay iqraar qof zinadaba aan dembi u arkinba inay tahay markii la fiirfiiriyey sidaas ay noqotay waa layska dhaafay waxaa ka duwan marka middaas qofka hadduu zinada xurmadeeda ogyahay laakiin uusan ogayn cuquubada ka ratib maysa ma ogan ninkii waa zinaystay buu yidhi waa issheegay afar jeer wuxuu dhammaay waa dhammaystiray laakiin ma oga inay ka dhalanaysa dhagax in la isku dilaayo hadduu ogaan lahaa dhagax in la isku dilaayo maba qirteenba maalan macduur ma noqonaya marka taas cuquubada inuu ka jaahil yahay maya mar hadduu xurmada zinada uu ogaa intaasaa qiyaamulxuja ku filan cuquubada inuu aqoodo uu ogaa yani caalim ku ahaado shardi ma aha minhaaju sunnaha ibnu taymiya saasuu sheegaa culummada badankaas saasay sheegaan marka cuquubada cilmi in loo yeeshay xukunka in cilmi loo yeesho waa kala duwan yihin ninkaan marka wuxuu leeyahy dadkaygii waa idileenu yidhi waana ikadiyeenoo nafsaddaydii igu dageenba wa akhbaruunii waxay ii sheegeen anna rasuula allahi sal l slam rasuulka hayru qaatilii ku idilaya inuusan ahayn aniga falam nanzic canhu kama tegin kama fuqin xataa qatalnaahu ilaa aan ka dilnay ee warkaan markaade rujuuc maahan ogowna rujuuca waxaa aad beenaan sheegay ma sinaysanin hadduu dhilaa rujuucay u noqon lahayd marka nebiga wuxuu ku eedaynaya qoladaanna marka waa maxay war maa u kaadsataan uu leeyahay lacalla inu si kale wax noqdaana laga yaabo xoogaa marka in looga kaadin karo xataa qatalnaahu ilaa aan ka dilnay falamaa rajacnaa ilaa rasuuli lah sal slm nebiga markaan u soo laabanay akhbarnaahu aan u sheegnay qaala waxa uu yidhi fahallaa taragtumuuhu maa iskaga tagtaan maxaa uga tegi weyseen waji'tumuunii bihi a aniga iigu keeni weyseen muxuu saa u yeelay liyastafbita rasuulu llahi sal salam nebiga inuu ka hubsiimo dalba minhu maacis xaggiisa fa amaa litarki xaddin xad in laga tago saas looga tago falaa maya buu yidhi qaala facaraftu wajha alxadiidi xadiidka wejkiisa waa gartay hadalkan marka jaabir isaga waxaa lagu daraa qolooyinka qabo mar haddii xadku bilowda inaan laga tegaynin ayb qowlka maalig oo kale lagu daray ayaa lagu daraa warkaanse daahir waxaa muuqanaysa xataa shaaficiyada inu xujo u noqon karaan xadka in laga tago in bimujaradi haadaa looga taga maya laakiin rujuucii iyo wixii ka dambeeyey in looga tegaayo isagaa ma diidin jaabir sariix maaha warkaan taa sariixku maaha قال xdثna أbو كامل وhو الجحdري قال xdثna يزيد بن زريع قال xdثna khالد yعnي الxdاء can cikrimata can ibni cabaasin ana maaciza bna maalikin ata الnabiy salى اllahu alayه ali wasalam faqaala waxau yidhi inahu zanaa ninkan aad arkaysa waa zinaystay faacrada canhu waa ka jeestay faacaada calayhi miraaran dhowr jeer buu ku celceliyey faacrada canhu waa ka jeestay riwaayo waxay leedahay dhankaana uga yimid waa ka jeestay dhanka kale oo dhan uga yimid waa zinaystay waa ka jeestay dhanka kale uga yimid waa soo jeestay waa zinay dhanka kale waa abuu xaniifa marka wuxuu leeyahay afartii majlis waaba dhacdayban saasayba ku dhacdaymeel waxyaabaha u qabsanaya taasaa ka dhexeefacaada calayhi miraaran dhowr kolbuu ku celceliyey faacrada canhu fasa'ala qowmahu qoomkiisii buu su'aalay marka nebiga amajnuunun huwa ninkan ma nin waalan baabuu yidhi qaaluu laysa bihi ba'sun wax baas i dhib ma qaba qaala waxau yidhi afacalta bihaa ma samaysay qaala nacam buu yidhi haa fa amara bihi an yurjama wuxuu amray marka in la rajmiyo fanduliqa bihi waa lala tegey farujima waa la rajmiyey walam yusalli calayhi nebigana kuma tukanin mas'alo kale a halkan naga soo baxayso dadka xuduudda ku dhinta ma lagu tukanayo ma lagu tukanayo xadiidkan hadda maacis qisadiisa waxaa ka muuqata nebigana uuna ku tukanin qisada kaamidiyada ama juhaniyaddana waxaa ku jirta inuu ku tukaday oo cumar uu yidhi marka atusallii calayha waqad zanad nebi ilaah ma ku tukanay naagtan iyadoo zinaysatay markaas uu yidhi laqad taaba towbatan low qusimat sabciina min ahli اlmadiinati lawasacatu saasoo kale yidhi marka sida loo badan yahay waxay tahay dadkaas saasoo kale xuduudda iyo waxaa lagu dilo oo iyagu marka xuduudda ay disho ama macaasidaas kabaa'irta iyo cuquubaadka ka rartibmaan lagu dilo islaam waa yihiinoo islaamka ugama baxayaan sidaas laakiin imaamka iyo dadka ahlu fadliga inaynan ku tukanin oo dad muslimiinta ka midoo kale ay ku tukadaan waxaa laga rabaa marka maxaa taas loogaga baahan yahayna dadka in lagu sajiriyo oo qofkii hebel aan nebigii baan ku tukanin muxuu ugu tukan waaye waa zinaysta markaasaa la xaday nin walbaa marka zinadii wax uu iskaga ilaaliyay noqonaysaa ayb ilaa ninkii nebiga ku tukan waayoo kale dadka arkaan wax weyn inay tahay buu dareemay ayuu dareemaya ayb taas iyada marka waa taas ibnu taymiya isaga wuxuu yidhaahdaa labada maslaxaba waa la jamci karaa iyadoo mafsadana aan lagu dhicin sida lagu jamcin karaa waxay tahay buu leeyahay imaamka maku tukanaayo waa u ducaynaa laakiin oo uu u ducaynaya maku tukanaayo waa u ducaynayaa laakiin marka salaatuljanaaزana ducay awalba ahayd marka maslaxadii radcigana waa xasilaysaa markaas oo dadka xumaanta looga celinaayey maslaxadii meydka gaarka u ahaydna waa xasilaysaa oo waa loo duceeya nebiga ducadiisii kama qabin yacni ama qofkii wanaagsanaa ducadiisii kama qabin marka labada sidaas in loo jamciyaa fiican buu leeyahay ibnu taymiya qofka saanoo kale towba isaga la yimidoo waa laga yaabaa in isaga marka kaamidiyada marka la fiiriyo xadiidkeeda qofkaa qof fiicanoo towbo la yimidba waayo marka qof towbo ku dhintay oo naftiisii bixiyeyoo cabsi alla darteed ay uga baxday naftu wax fiican waa haddii lagu tukada marka wax dhibi male iyadana qaala xadaanaa musadadun qال xadaثna أbو cawاnة can simaakin can jaabir bni samura qaal marka dadka ahlu fadliga inay iska ilaaliyaan waa dadka ahlu macaasida qof marka maala dunuub la jahri jiro qaatil oo ummad badan dhammeeyey ama isbaaro cun ahaayo oo xaaraan cuni cuno la jahro weliba xaaraantee lagu yaqaano hadduu dhinto bacdi اlmuslimiin inay ku tukato dadka kale ahlu fadliga culummadu iska dhaafaan say dadka ugu noqoto waxay ka cabsadaan ninkan culummaba kama baba imaanin baa laleeyahay janaasadiisa waa nin inkaari ku dhacday waaya la dhahaa marka waa iska ilaalinaya haddii marka maslaxadaas laga tago waxay noqon kartaa alamru bilmacruuf nahy can ilmunkaroo laga tegey dadkiina mafsada u imaanaysa marka hadday culummadu ayagu iska noqdaan adiga iska tag culummo timaada la weymaayo hadday iska noqotona waa dhib oo ama ninka uu waxbaxsho ama uu yacnii dad iyagu diinkiiba wax aan maslaxadaas fiirin karin culumanimadooda khatar ayb taas marka ma fiicno amaa qofka isagu yani taariku salaadka oo tarku salaa weligiis isoo madaxa dhulka dhigaaba aan la arkin dad saas waa jiraan toddobaatan sano siddeetan sano cumrigooda aan tukanin ka noocaasoo kale sida loogu tukado waa adag tahay haddiise marka dabcan marka salaada wujuubkeedu oo iska rumaysnaa takaasul iyo waxaas uga tegeyna qof ama laba in la yidhaha dadkan fardu kifaayada kadib isaga tukan haddaan gaal loo arkin waa haddii gaal loo arkana xadiid badan baa ku soo aroortay gaalnimadiise weliba kufri diinta looga baxo inay tahay ninkii marka gaalnimo uga taga ma ku tukanaya gaalkaas aniga yidhaahdo wax dhiba ma samayna ninad wax gaalaysiinayo tashahi wax ku gaalaysiinayo maaha qofkaas qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa abu cawaana wahuwa alwadaaxu bnu cabdillaahi alyashkuriyu can simaakin can jaabir bni samura qaala ra'aytu maaciza bna malik baan arkay xiina jii'a bihi markii la keenay ila nebiyi sala allahu alayh ali wasalam loo keenay nebiga rajulan nin qasiiran gaaban isagoo baan arkay acdala murqa kuuskuusan ayb alacdalu waalcadilu isku mid alacdalu waalcadilu wahuwa mubtanisu laxmi waa ninka hilbihiisu hilibkiisu isku soo urursan yahay meel walba hilibkeedu adagyaho isku soo urursan waa murq murqa kuuskuusan laysa calayhi ridaa'un go' korana dushiisa xaal uun aysan ahayn maro kor uusan ka wadin buyimid ayb ayaa la keenay fashahida calaa nafsihi arbaca maraatin naftiisiibuu afar mar ku marqaati furay annahu qad zanaa inuu zinaystay faqaala rasuulu lahi sal l slam nebigu waxau yidhi falacallaka qabaltaa war inaad dhunkataa laga yaaba oodan zino gelin qaala laa buu yidhi wallaahi baan ku dhaartay inahu qad zanaa innahu qad zanaa waa zinaystay alaakhiru yacni midkan fog alabcad yani allayin ninkan liito alaakhir macnaha waxaa ka wadaa ninkan liito waa zinaystay saa iska wadan mar haddaan zina ku dhaco waaba liitaa buu leeyahay ninkan liito ee dambeeyo waa zinaystay buu yidhi rasuulka ilaahay qaala farajamahu waa rajmiyey uma yacni nebiga rajmigiisa umrawaa uma khataba waa qudbeeyey faqaala waxa uu yidhi alaa hoy kullamaa nafarnaa mar walboon baxno fii sabiililah ilaahay jidkiisa aan u baxnoon jihaad aadno khalafa axaduhum midkood wuu dib marayaa oo guryihiibuu dib marayaa lahu isaga oo nabiibun saasaa idin dhigan maaha lahu isaga oo nabiibun sida orgiga u qaylinayo annabiib waxaa layidhaha sawtu taysi cinda sifaat orgigu markuu wax boodaayo codka u ka baxaa laydhacodka ka baxo soomaali uu yidhaahdo laaqino wadaad inaga hadda ka hor kolle kitaabka ka akhrisanne oo laaqin uu yidhi laaqin lahu nabiibun laaqin oo u sugnaaday laaqintaas ani ma aqaan wax la yidhahdo af soomaaliya wax kale ya hal ha duubaad quubaad soomaali un baa la rabaa lahu nabiibun ka nabiibi taysi yamnaxu ixdaahunna middood ayuu wax siinayaa alkufbata xoogaa yaroo caana abuu siinayaa naagta oo uu markaa uga zinaystay yamnaxu ixdaahunna middoodba wuxuu siinayaa alkufbata alkufba waxaa weye qaliilu laban caana wax yaroo caana caanaha wuxuuga yaraa ayuu siinayaa amaa ina allaha caza wajalla alla in yumkinnii ilaahay hadduu imakaniyo min axadin mid oo minhum iyaga ka mida in yumkinnii yacni maa yumkinnii ilaahay imakanin maayo min axadin axad oo minhum iyaga ka mida ilaa hadduu imakaniyo nakaltuhu waan bajinayaa canhunna waa ka bajinaa xaggooda cuquubo marka loo yacni laga cabsado ayaan ku dhigayaa dib dambe uusa waxaas ugu dhicin sidaas waa xuntahay marka mar walba magaaladii waa laga maqan yahay oo is yidhaahda midka dadka ku soo laabto oo naagihii intuu wax yar siiyey marka fasaadiyo aaday khatar u tahay marka nebiga munaasabadaana uga faa'iidaysanaya hadda maacis isagu sidaas ma nin wanaagsan buu ahaa ee markaa uun dembi ka dhacay marka laakiin kuwo kaleu ku dhega hadlaa rasuulka sala allahu calayh waali wasalam oo iyagu marka marka la baxo joogo oo guryaha halleeyo xadiidka nebigana wuxuu ahaa ninka jihaadka ku maqan gurigiisa qofka fasaadiyo qiyaamaha in la keenaayo la dhahayo ninkaan acmaashiisii waa tana intaad doonta ka qaado markaasuu nebigu wuxuu yidhi war ma u malaynaysaan inuu wax u dhaafayo hal xabbo ugama tegaayo waa kulli oo ka qaadanaya marka aaday khatara min maslaxa caama dadka ugu maqan mid kale inuu markaa gurigi ka fasaadiyo isagiibuu ilaalinaya maslaxo ugu maqan yahay markaasuu dib ugu laabanaa aaday khatar u tahay xadiidka marka waa saxiix macnihii xadiidkii hore iyaana ku jiro قال xدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن صمرة بهذا الحديث والأول أتم qaala faradahu maratayni laba jeer buu celiyey qaala simaakun faxadadtu bihi saciid bna jubayr baan u sheegay faqaala waxau yidhi inahu raddahu arbaca maraat afar jeer buu celiyey qaala xadaanaa cabdulaniy qaala xadaanaa cabdulghaniy bnu abi caqiilin اlmisriyu qaala xadaanaa khaalidun yacni bn cabdiraxmaan qaala shucbatu fasa'altu simaakan simaak ayaan weydiiyey can اlkuhbati faqaala allabanu qaliil caanaha yar qال xdثna mسdd qال xdثna أbو cawاnة عن سimاk بن xرb عن سacيid بن jubayr عن iبن cabاaسi qاal qاla rasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم لmاciز بn mالك wuxuu ku yidhi أxaqu ma balغnii canka axaqun dhab miyaa maa waxa balغnii canka igakaa soo gaaray qaala waxa uu yidhi وmaa balغaka canii maxaa xaggayga kaa soo gaaray qaala balغnii canka waxaa xaggaaga iga soo gaartay أnaka waqacta calى jaariyaةi bني fulaan reer bani fulaan gabadhoodii inaad u tagtay ka sinaysatay qaala nacam buu yidhi haa fa shahida arbaca shahaadaatin afar markhaati buu ka kacay fa amara bihi waa amray fa rujima waa la radmiyey marka fa shahidadan iyo kulli waxaa deliishanaya dadka qabo afar jeer inuu ku celiyo waana madhabka xanafiyadu ay qabaan waalraajixu cinda alxanaabilati ibnuulqayimna waa u nusreeyey qowlkaas zaadulmacaadka qال xdثna نصر بن علي qال أخبرna أbو أحمد wهو الزubayري qال أخبرna إسراaئيل عن سmاك بن xرب عن سacيid بن جuبyر عن بن عabاaس qاal جاءa mاaciز بن مالك baa yimid ilى النبي slى الlه عليه لي وsلم faاcتaraفa bالزiنا zinadii buu qirtay maratayni laba jeer fadaradahu nebiga waa eryey ثuma jaءa waa yimid haddana faاcتaraفa bالزiنا maratayni laba jeer buu haddana qirtay laba laba waa afar faqaala shahidta calaa nafsika nafsadaadaa ku markhaati furtay arbaca maraatin afar jeer idhabuu bihi la taga farjumuuhu rajmiya la taga oo ninkan marka rajmiyo ayb afartii markhaati marka waa tahay xadiidkan marka abuu xaniifana si marka loo fiiriyo majaalistu inay mutafariq tahay xadiidkan waa diidaya maxaa yeele hal majlisaa laba laba iqraar la sameeyey waana la tiriyey labaa laga tirsaday kii kalena laba iqraar baa lagu sameeyey laba kalaa laga tirsaday marka majaalista tacadudkoodu qasab maaha qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa jariirun qaala xadaanii yaclى can cikrimata ana الnabiya salى اllahu عalيh ali wasalam xaawa xadaanaa zuhayr bnu xarbin wacuqbat bnu mukram qaala xadaanaa wahb bnu jariirin qaala xadaanaa abi qaala samictu yacla bna xakiim yuxadiثu can cikrimata can ibni cabaasin ana الnabiya salى اllahu عalيh ali wasalam qaala limaciz bni maalik wuxuu ku yidhi lacallaka qabalta inaad dhunkataa laga yaabaa aw hamasta ama aad taabatay aad qunjisay ow nadarta ama inaad fiirisay qaala laa buu yidhi maya qaala afanigtahaa ma jimaacday waayahay markaayb oo jimaac ma samaysayoo ma jimaacday qaala nacam buu yidhi haa afanigtahaa iyo afa jaamactahaa qaala waxa uu yidhi fa cinda daalika markuu haa yidhi meesha agteeda amara birajmihi rajmigiisii buu faray wlam yadkur muusa muuse ma sheegin can ibni cabbaas wahada lafdu xadiidi wahbiw tadna marka yani iqraarkii baa weli sariix laga sii dhigaya marka markaanoo kale dhib male in aad loo qayaxo ayb maxaa yeele waxaa laga rabaa wax sariix oo aan ixtimaal kale aqbalayn de marka nebiga iyadoo la ogyahay yani naxariiska culummadu waxay dhahaan sharciga wixii qofka uu ku leeyahoo la siiyo ama lagu fuliyo iyadaaba naxariis oo cuquubaadkan ilaahay wuxuu u soo dejiyey naxariis naxariistii baa laakiin waxay noqon kartaa waxyaabaha qaarkood hal shakhsi inay naxariis u noqoto sida daahirka ah laakiin mujtamac fara badan dhib inay u noqoto middaasoo kale maxaa laga yeelaa marka halka qof iyo mujtamaca yaa ahel yaa badanna mujtamacaa badan marka naxariista mujtamaca la fiirda zinada marka hadda ninkan dhagaxa lagu dilaayo bacdi naas waxaa dhici karta inay is yidhaahdaan de nebigoo la ogyaha cid ka naxariis badnayd aysan jirin makhluuq ka naxariis badan nebiga ma jirin daba ninka zaanigee zinaystee naag ka zinaystay isagoo nikaax soo maray dhagax in lagu dilo ayaa uu sameeyey isaga weliba uu amray marka haddii la yidhaha halkaan nin ha loo naxariisto dadka yacni iyagu dhahaayo islaamku naxariis male dhagax in wax lagu dilow qabaa hal juz iyo bisay fiirinayan ninkaas la dilaayo oo muuqda ayagu dadka uu fasaadka ku ridaaya marka nasabka uu khaldaayo qofka laga yaabo xaaskiisa uu ka sinaysanayo bal dadaa isku dili kara hadhow haddaan sidaan la yeelin oo layska daaya ninkan dhagax laguguma dila orad la yidhaah kii naagtiisii laga sinaystay ninkan buu dilaan kan dadkiisii inay kan dilaan baa laga yaabaa bug mafaasid fara badan marka hal nin inta loo naxariisanayo iyo yaa daran mujtamac in loo haddii marka intii sharcigu u naxariisanayo u naxariisanayo qofka xataa laakiin hadday iska hor timaado naxariis hal qof iyo mujtamac naxariistiisa mujtamactiisaa la hormarinaya haddiiba weliba ninkan xadgudubkiisa ay meesha meesha uu ku jiraan marka dadkan dhahaya iyagu waa dembiile kalkaal gaalada waxaa arkaysaa tuug marka gacan iyagu nin dembi galay umbaa naxariistooda iyo hay-aadkoodan xuquuqulinsaanka nin qaldan bay garab taagan yihiin daa'iman weligood ma la arkaayo qof saxan oo waxba dulminin ayagu garab taagan male bal dadka abriyada iyo ilmaha iyo naagaha kuwa laayo ma ka hadlaan dhibna uma arkaan dadka muslimiintu hadda layska dhammeeyo si cashwaa'iga loo dhammeeyo maka hadlaayo afrikaankan waxaa jira dad ilmahooda cuno kuwa ilmahooda dilaajino kuwa gabdhaha nolosha yani dilaajira markay gabar ulaalato ama caloosha ku dilaan ama si kale ha u dilaan waxaas iyadoo laga hadlaayo ma maqlaysa meela gacan tuug looga gooyey waa yani kaanamaa yani qofkii muslimkee xataa shaki gelinaya shubhadooda oog yani say tahay darteed ninka muslimka caamiga wax magaradkaa bishaki gelinaya markaasaa boqolaal shardi oo sharcigu uunan ictibaarinin ayaa qadcigii iyo gacangoyntii loo keenaa yani xuduuddan si aynan u dhicina albaabiya tiro badanaa la dhigaa marka ma fiicna waxaasna intii nebigu uu jiray meeqa qofaa xad la xadayna wax yar markalaakiin haddii la yidhaha gacantan la goynaa ummaddii dhammaynaa gacanta laga jaraa ummadda dhanba hadday tuuga tahay waaba shidabanayb ummad wada tuugaa say u wada noolaa karaan marka dadka nooca waxaan dhibkana haysta waay dad aqlabkooda tuugo ay noqdeen ama xaq dadaad u wato dhibkaanna haystaa weligeenna haysanayo laakiin haddii shan laga yaabo gacantii laga gooyo ummadda inay ku nafisto ummadda naxariisteedaa la fiirina marka madkaan marka haddaan gacan laga gooynin ama la rajminin macnaheedu waxay tahay wad sii wad fasaadka marka ninka miskiinkae xoolo aan haysanin dhididkiisa soo maanta dhan soo gaarigacan wax ku xamaalay wixii uu soo xamaalay ninkii ka xaday kan aawa isagu mujtamacu naxariis ma kulahan miya midkan xamaaliga miskiinka ayb waa daalimiin mujrimiin awaa marka ayb marka dadka iyaga laftirkooda waxaase la yaab leh dad dad diinka aqoon u lahaay oo diinka sheegi jiray bimujarad dad nacaybkood yaa laga yaabaa inay ugu dhacaan dunuub saanoo kale dadaa gacan laga goynaa dadaa la rajminaa war waxa hadday si qalad u dhaceenna sida qaladka uga hadal wixi aan si qaldan u dhicinna sideedaba ha inkirin rajmiga iyo gacangoynta wax ilaahay diinkiisa ku sugan waayo dad nacayb aad nacab tahay darteed hadaad tiraahid waxyaabaha ku ceebaynaysa aa ka dhigta yacnii wakhtigaanay dadka gacan ka jarayaan iyo wakhtigaana hebel yaa tuug gacan laga jaraya iyo waxaas haddaad tiraahdid waa mushkila iyo maxaa gacanta looga goynaa tuugga iyo قال xدثنا الxسن بن علي قال xdثنا cبدالرزاق عن بن juرayج قال أخبرني أبو الزبير أن cبدالرحمن بن الصامت بن cم أبي هuريرةa أخبره أنه سمع أbا هuريرةa يقول أbو هuريرة u mقلay oo dhahaya جاء الأسلمي أسلمigii baa yimid waa mاaciز نبي الlahi صلى الله عليه لي وسلم ayuu u yimid faشhahida عalى نفسihi نftiisiibuu ku marقaati furay أنhu أصاaba امرأة naag inuu أصiibay xaraaman xaaraam ku أصiibay arbaca maraatin afar jeer kullu daalika mar kastaa yucridu canhu nebiga waa ka jeesanaya xaggiisa fa aqbala fi lkhaamisati markii shanaad buu ku soo jeestay faqaala waxa uu yidhi anigtahaa war ma jimaacday qaala nacam buu yidhi haa qaala waxa uu yidhi xataa qaaba daalika kaagaas intuu ka galo uu ku yacnii ku dhumbado ama uu yacnii ku cilo minka adiga kan kaa adiga kaa midka ah oo xubintaadee fii daalika kaagaas dhexdeedoo minhaa iyada ka mida yacnii dakarkaaga iyada qubulkeeda ma dhex galayoo xashafadii meeshaas ma ku qarsoontay waa sariix yarka fii ghaayati waxaa weeyaan saraaxa qaala nacam buu yidhi haa qaala waxa uu yidhi haddana kamaa yagiibu almirwadu qoriga lagu indhakuusho siduu u dhex galo filmukxulati aaladda indhakuusha weelka ay ku jirto indhakuusha dhalay ku jirtaa qoriga marka lagu indhakuusho mirwadka kaas mirwadada kaasaa la yidhaahdaaye mirwadka kaas waa miilna waa la yidhahda qorigaas indhakuusha waa la dhexgeliyaa balooyinkan yararka hadda maaragtay qoriga sida ugu dhex jiro warma sida qoriga indhakuusha dhalada indhakuusha ugu dhex jira ma u dhex galay uu leeyahay warrishaau xarigga filbiiri ceelka sida loogu rido xarigga ceelka xarigga waa la dhex geliyaa somaan wadaanta iyo waxaa ku xiran ayb qaala nacam buu yidhi haa ayb qaala waxau yidhi fahal tadrii ma zinaa war ma taqaanaa zina waxay tahay buu haddana yidhi ayb allah muslim fahal tadri ma garanaysaa ma zinaa zina waxa ay tahay qaala nacam buu yidhi waa garanaya ha ataytu minhaa waxaan la imid xaraaman xaaraan baan la imid maa ya'tii wuxuu la yimaado alrajulu ninka min imra'atii naagtiisa xalaalan xalaal oo ugu tago waxa ninku naagtiisa xalaal ahaan oo ugu tagaan aniga xaaraan ku sameeyey buu qaala waxa uu yidhi famaa turiidu bi hada alqowm warkaan maxaad kala jeedaa warkaan maxaad kala jeedaa marka waxa yacni waxaa dareemaya isaga nebigu wuxuu ku dadaalayaa ninkan marka si uun xuduudda ay uga baaqato in uu helo qaala uriidu an tudahiranii warkaan anu waxaan ka wadaa buu yidhi inay dahirto oo dembiga iyo waxaan aan koray iga nadiifisa xuduud marka waa dahaaro wa qofka haddii dembigii loo xado ma loo qabsanayo uriidu an tudahiranii inay dahirto fa amara bihi wou amra farujima waa la rajmiyey fasamica الnabiyu salى اllahu alيyه ali wslam nebigu wuxuu maqlay rajulayni laba nin oo min asxaabihi isaga asxaabtiisa yaquulu axaduhumaa midkood uu dhahayo lisaaxibihi ou ku dhahay undur ilaa haada kan fiiriya alladii satara allahu calayhi ilaahay uu asturay falam tadachu nafsuhu nafsadiisii maynan ka tegin xataa rujima intii la dhagaxyeeyo rajma alkalbi eyga sida loo dhagaxyeeyo kale fasakata canhumaa nebigu waa ka aamusay uma saara saacatan cabaar buu socday xataa mara bijiifati ximaarin dameer bakhtiyey intuu ka yimid oo ka soo maray shaa'ilin kor u taagay birijlihi lugtiisa nacam dameer bakhtiyey oo bararay oo lugta kor u taagay nacam markuu aad u bakhtiyo lugta kor u taaga aaduu u soo uraa marka waa sii daran yahay ayb shaa'ilin birijlihi lugtiisii marka kor u taagay tafka taagay fa qaala waxauu yidhi marka ayna fulaanun wa fulaan aaw hebel iyo hebelkii hadda hadlaaya faqaala waxay yidhahdeen naxnu annagu daani labadaanaan nahay yaa rasuul allah qaal naxnu innaga daani labadeennan annagaan kuweennan yaa rasuul allah qaala waxau yidhi inzilaa dega soo dega fakulaa cuna min jiifati hada alximaar dameerkan bakhtiyey cuna bakhtigiisa faqaalaa waxay yidhahdeen yaa nebiy allahi nebiga ilaahiyo man ya'kulu min hada yaa kan wax ka cunaaya qaala waxauu yidhi famaa niltumaa waxaad gaarteen min cirdi akhiikumaa walaalkiin cirdigiisa aad ka gaarteen aanifan goordhoweyd yaa ashaddu ka darnaan badan min aklin cunis minhu kan kaga darnaan badan xagga cunista kan iyo cirdiga walaalkiin aad cunteen kan aad samayseenaa daran buule bakhtiga aad cunteen baa daran ayb waladii nafsii biyadihi baan ku dhaaranayaa innahu al'aana isagu hadda la fii anhaari اljannati jannada webiyaalkeedu ku dhex jiraa yanqamisu maudindhiga hayn haynna waa la sheegaa yanqamisu bilqaafna riwaayadu waa ku timaadaa sida badan yanqamisu isagoo marka yacnii quusaayo dhex gelaayo fiihaa webiyada dhexdooda isagooyuu gelaya yanqamisu yanqamisu isku macnoo xadiidka isnaadkiisa cabdiraxmaan ibnu saamit ayaa ku jiro war baana marka ku jiro cabdiraxmaan ibnu saamidkaas oo kalaam baa ku jiro laakiin aayadda kale ayuxibu axadukum an yakula yani laxma akhiihi meytan fakarihtumuuhu aayaddaasaa macnahan oo kale iyada laftirkeeda tusayso maacis isagu marka yani riwaayadka qaarna waxay tilmaamayaan in nebigu towbada towbo fiican inuu la yimid inuu sheegay qaala xadaana alxasan bnu caliyin qaala xadaanaa abu caasim wahuwa nabiil abu caasim annabiil addaxaaq bnu maqlad weyaan kan marka bukhaari marna waasida uga wariyaa bukhaari marna toosu uga wariyaa axaadiidta bukhaariya asaaniidda caaliga ku timaadee hulaafiyaadka ah dadkay ka soo dhacdoo ku jira abuu caasim iyo makiy ibnu ibraahim iyo moxamed ibnu cabdillahi alansaari iyo hulaafiyaadka bukhaari ragga u ka wariyo shuyuukhdiisana ah marka abuu caasim waa taabicu taabici marka bukhaari inuu taabicu taabici la kulmo waa caaliga abu daawuud laakiin isaga kama maqleen waxba waasidoon buu uga wariyaan qaala xadaana bnu jurayj qaala akhbaranii abu zubayr can ibni cammi abi hurayrata can abi hurayrata binaxwihi zaada waاkhtalafuu calaya faqaala bacduhum rubita ilaa shajaratin geed baa lagu xiray wa qaala bacduhumna wuqifa waa la istaajiyey قال xadaثna mحamed بن الmتwkل الcasqلانiي والxaسن بن عalي qال xadaثna cبدالرaزاq qال أخbarna mcmr can الزhriي can أbi سلمةa can jaaبir بn cabdاللaahi أna rajuلa min أslma jaءa ilى rasuuli الlahi slى الlه عlيه alي wsلم faاctarafa bالzina zinadii buu qirtay faأcraضa canhu waa ka jeestay nebiga ثuma اctarafa faأcraضa canhu xatىa شhahida calى nafsihi arbaca شhahaadaatin faqaala lahu الnabiyu salى الlah عalيه alي wsلم abika junuunu war mawaalantahay war junuun miyaa kugu sugan qaala laa buu yidhi maya qaala axsanta muxsan ma tahayo ma nin markaa yacnii shuruud ixsaanka nin laga helay ma tahay oo caaqil baalig ah xor ah oo yacnii marka nikaax saxiixa wax ku asiimay ma tahay qaala nacam buu yidhaha qaala fa amara bihi الnabiyu salى اllahu عalيh ali wasalama nebigu waa amray farujima waa la rajmiyey fi lmusallaa baa lagu rajmiyey musallaha meesha janaasada lagu tukada agteeda falamaa adlaqathu اlxijaaratu dhagaxdii markay jeexjeexday dhagaxdii markay daqartay oo jeexjeexday farra waa orday marka waa cararay waa xanuunsaday faudrika waa la gaaray farujima waa la rajmiyey xataa maata faqaala lahu nebiyu sala اllahu alayh ali wasalam khayran nebigu ninkaa war fiican buu ka yidhi walam yusalli calayhi kumana tukanin qaala xadaanaa abu kaamil qaala xadaanaa yaziidu yacni bna zurayc xadaثna أxmed bn maniic can yaxya bni zakariya wahada lafduhu can daawuud can abi nadrة can abi saciidin qaal lama amara الnabiyu salى اllahu عalيh ali wslam nebigu markuu amray birajmi maaciz bni malik kharajna bihi ila اlbaqiic baan ula baxnay baqiicii musalluhu waa isku dhodhowaayen fawallaahi maa awfaqnaahu ilaahan ku dhaartee ma xirxirin walaa xafarnaa lahu mana u qodin masalada marka xafriga horaan uga soo hadalna walaakinahu qaama lanaa waa noo istaagay qaala abu kaamil qaala faramaynaahu waanu tuurnay bilcidaami lafo waalmadani dhoob la dubay waalkhasafi jilay yaan ku tuurnay qof walbaa dhagaxii marka uu heli karay fashtadda waa ku darnaatay fashtadda waa tallaabsaday washtadadnaa khalfahu gadaashiisa annaana ka daba tallaabsannay xataa ataa curda alxarati ilaa meesha sheelamadowdu dhagaxda madow bannaankeeda marka uu tegey fantasaba lanaa waa noo istaagay faramaynaahu waan tuurnay bijalaamiidi alxarati xarada dhagaxdeedii baanu ku tuurnay xataa sakata dhagaxda waaweyn ee xaradaan ku tuurnay marka ilaa u ka aamusa ilaa u ka dhintay macnuhu marka dhagaxdu inay yaryaraadaan shardi maaha dhagax waaweyn yari xad ma loo samaynin dhagaxa lagu rajmay xataa sakata intuu ka dhintayoo cod beelayoo axgabay qaala waxa uu yidhi fama istakfara lahu walaa sabbahu nebiga salaadna kuma tukanin mana caynin istafara salaad kuma tukanin walaa sabbahu mana caynin nebiga sal sl kama sheegin qaala xadaanaa mu'malu bnu hishaam markaa qodidda mas'aladeeda iyada marka horaan uga hadalna qaala xadaanaa mu'malu bnu hishaam qaala xadaanaa ismaaciilu can اljurayriy can abi nadrata qaala jaءa rajulu ilى الnabiyi salى اllahu عalيh ali wslam naxwahu buu sheegay dakara naxwahu walaysa bitamaamihi qaala dahabuu yasubuunahu ay tageen iyagoo caynayo fanahaahu nebigu waa ka celiyey qaala waxa uu yidhi dahabuu yastakfiruuna lahu fanahaahu waa ka celiyey qaala huwa rajulu asaaba denban waa nin dembi galay xasiibuhu اllah ilaahay baa xisaabanaya dhaaf istikfaarta waxaa laga yaaba in uga celiyey yani dadka si zinada wax weyn inay tahay loo tuso min baabi zajri baa looga celiyey maaha inaan istikfaar loo weydii karin maano ninka ugaal yahay bani aadamka marka dunuubta ay geystaan ilaaha ka xisaabaya wixii adiga kaaga gudboonoo kaaga aadanoo sharciga kuu banneeye yaal ha dhaafa xuduudda marka si loo qofka loogu helo hadda waxaan soo marnay nebigu inuu warar badan uu su-aalo badan uu su-aalay ma jimaacday ma waalan tahay ma taqaanaa zina waxay tahay saas uu la marmaray meelahaas marka xuduudda in tajasus lagu keeno marka ma aha qofka muslimka yani muslimiinta jaasuus waa isticmaali karaan laakiin gaaladay u isticmaalayaan nebigu waa diri jiray jawaasiis waa dirsan jiray ama gaala ha aadaan ama muslimiin ha aadaan gaaladow laaku diri jiray akhbaar inay uga keenaan amaa laakiin dad asturan oo hadda iyagu riibo iyo shaki iyo waxaas aan ku jirinba oo islaamnimadooda shaki aan ku jirin guryahooda iska jooga baqbaqa in laga fiiriyo bal inay wax samaynayaan in kale iyo heerkaas yacnii la soo raadsado macsida la goobo sharci ilaahay maaha ayb qofka in afka loo geliyo kelmad yani uu ku gaaloobi karaa afka in loo geliyay si loo dilana wax fiican maaha noocyadaan ayb marka ibnu mascuud baa waxaa laga wariyey in la yidhi meelaha derbiyada iyo ma fiirfiirinaynaayo ma soo dhegdhegaysanaa wax derbiyada ka jira iyo markaasu wuxuu yidhi maa umirnaa bitajasuus annaga jaasuusnimana lama farin keliya waxaan samaynaynaa qofkii wax noo muujisto waa ku fulinaynaa wixii ilaahay na faray adiga marka wixii bannaanka soo baxaa la rabaan wixii la qarsaday qofkiisiina uunan qiranin markhaatina indhahooda laga daboolay inaad guryaha u fiirfiirsata maaha sida guud marka amniga kor ka sug oo qaadicu dariiqa iyo tuugga la keeno iyo qofkii wax lagu soo caddeeyo iyo maxkamadda yimaada haa laakiin qof laga raadinayo dembiga ma fiicna ayb ee dadkii raacyada ahay oo muslimiintu adiga raacyada ku ahayd ad jaasuus ku dhexdaysana waa wax nebigu yaqaanay maahayn sala allahu calayh ali wasalam ilay rasuulka lama maa ogin annaga fii xuduudi yani macrifadeenna intay la eg tahay inuu dadka muslimiintaoo saxaabadiisa inuu jaasuus ku diri jiray oo warka ay meelaha ku sheegaan iyo balhala soo dhegaysto ma jirin waxaanoo dhanna waxaa keenaya kooxaysiga tirada badan kooxdu marka iyada koox ahaan inay u jirto xukunkeedu daa'iman oo iska jira iska rabaan binaan calaa daalika marka wax allaale wixii kooxda diindaabye ku ah ha bannaanaadaan iyaysan bannaanaanin meelna ma loo fiirinayo kitaab lagama dayayo dadka marka in lagu tarbiyeeyana waxaas ma fiicna ilaahay wuxuu leeya walaa tajasasuu qof muslima ceebtiisiioo kaa qarsoon inaad baarbaarto baxti ku samaysaan ma aha marka ayb huwa rajulu asaaba denban xasiibuhu اllah kan xisaabayana alla u yahay qaala xadaanaa muxamed bnu abi bakr muxamed bnu abi bakr bni abi shayba abu daawud marka ninkan sidaan muxamed ibn abi bakr ibn abi shayba abu bakr ibn abi shayba macruuf waaye ninkaa xadiidka badan imaam muslim uu ka wariyo wiilkiisii waa kan marka muxamed bnu abi bakr bni abi shayba nusakha qaar sidaana saxo ku dhigan waata nuskhada saxiixoo mizina tukfaha uu ku sheegay tuxfatulashraafka ayb bacdi nusakh oo dhigaya xadaanaa abu bakri bnu abi shaybaa jiraan sax maaha saas muxamed bnu abi bakri bn abi shayba uma ninkan ibnu xajar taqriibu tahdiibka wuxuu yidhi muxamed bnu abi bakri bn abi shayba ya'tii buu yidhi meeshii uu ku imaan lahaynoo ma sheegin waxba kuma dhigin kutubtan taqriibu tahdiibkan daabacan qaarkood middan nusqada abulashbaal bakistaaniga uu taxqiijiyey wuxuu leeyahay xaafidku meesha dambuu ku qabanayaa iqatun buu ku qoray hoosuu qabtay waxuu yidhi ibnu xajar wuxuu yidhi ya'tii wa kaana fii umniyatihi wuxuu yidhi inuu qoro tawhiiqiisa waxyaabahaasaa ku jirtay ma qorin buu yidhi marka fakatabnaa waxaan qornay buu yidhi marka wixii uu niyeysnaayo see ku ogaada u niyeysnaa marka allahu aclam wixii uu niyadiisa uga jiray maa nacrif allahu aclam marka taqriibka nusqadaa waxay dhigee marka meeshaas dambe oo ay xaafidku uu sheegaayey marka la gaaro iqatun buu ku dhigay isagaa ku dhigay xaafidka maahan ma ku dhigin laakiin hoosuu ku baraarujiyo isaga ku dhigay kaashifka alimaamu dahabi moxamed bnu abi bakr bn abi shayba wuxuu yidhi yani rawaa canhu abu daawuud laa yakaadu yucraf laa yakaadu yucraf alimaamu dahabi saasuu yidhi ayb marka labada kaashifka marka saas tahdiibu tahdiibka sidoo kale ibnu xajar waa ka aamusay waxba kuma dhigin taqriibku ataa hadduu wuxuu niyeysan yahay la leeyahay tahdiibkiina tahdiibu tahdiibkii marka waxa uu yidhi moxamed bnu abi bakr bn abi shayba akhraja canhu abu daawuud rawaa canhu abu daawuud wa rawaa can yaxya bni yacla bn اlxaari bis xadiidkan cabdullahi bni buraydowna sheegay inuu abu daawuud ka wariyey ninkan ayb wax tawfiiqo culummada xataa uu ka keenay ma leh miisaanulctidaalka ma dhigaayo tarjamo ma samaynin xaafid dahabi adaahirna miisaanku wuxuu dhigaa dadka ducafada ah ee nooc ama kuwa dadka uu nooc jarxiga ku dhacay marka ninkan xaalkiisu mugdiya ku jira middaa marka kaashif uu ka qabsoo laa yakaadu yucraf قال xdثna يحyى بن يعلى بن الحاrث qال xdثna أbي عن غyلان عن علقمة بن mrثد can ibni buraydata can abiihi ana اnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebiga istankaha maacizan nebigu maaciz ayuu ursaday oo khamri iyo waxbuu ka uriyey yanii hadduu khamri uga soo uri lahayd warkiisa qabad laya laakiin in nebigu uu yidhi ninkaani majnuun miyaa sakhraan miyaa nin baa istaagay marka saxaabada ka mida waa ursaday marka yaa rasuul allah ma ka urayso yidhi khamri xadiidkaas marka muslimaa warinaya marka in la uriyo xadiidkeeda muslimaa laga qaadanaya fi saxiix muslim ayb قال xdثna أحمد بن إسحاq الأhواaزي qال xadثna أbو أحمد qال xadثna بشhير بن المهاaجiر qال xadثnii cabdاللahi بن برaydة can أbيهi qaal kunaa أصxاaبa rasuuli الlahi صلى اه sلم yaan ahay nataxadaث annagoo waxaan ku sheekaysanayna أna الhاamidiyaةa hاamidiyadii وmaaciزa بna maaliك iyo maaciز low rajaca hadday noqon lahaayeen bacda اctiraafihimaa markay qirteen kadib hadday ka noqon lahaayeen ow qaala low lam yarjicaa bacda اctiraafihimaa haddaysan ka noqonin lam yaطlubhumaa ma dalbeen wainamaa rajamahumaa cinda araabicati wainamaa rajamahumaa wuxuu rajmiyey cinda araabicati markii afaraad yacnii iqraarkii afaraad markay isku qireen kadib baa nebigu uu rajmiyey sala اllahu calayh ali wasalam ee iyagoo laba iyo hal iyo saddex ay maraaya hadday ka noqon lahaayeen waxma dhehen xadiidkan marka isnaadkiisu waa daciif bashiir ibnu lmuhaajirkaasaa ku jira saduuqun layin اlxadiid qaala xadaثna cabdaة bn cabdillaahi wmuxamed bnu daawuud bni abiix wmuxamed bnu daawuuda bni صabiix qaala cabdaة ahbaranaa xaramiyu bnu xafsin qaala xadaثna mxamed bn cabdillaahi bni culaasata ayb wahuwa saduuqun yukhdi qaala xadaثna cabdاlcaزiiz bni cumara bni cabdاlcaزiiz whuwa ayضا صaduuq yukhdi ana khaalida bna اllajlaaj xadaثahu أna اllajlaaja abaahu ahbarahu annahu kaana qaacidan wuu fadhiyey mid fadhiya ayuu ahaa yactamilu fi الsuuq isagoo suuqa ka shaqaysanayo famarat imra'atu naag baa soo martay taxmilu sabiyan cunug yar wado fahaara naasu dadkii baa ku orday macahaa maceeday la ordeen dadkii baa ku soo xoomay wahurtu fii man haara dadkii ku soo xoomayee raacay baana ka mid ahaana faintahaytu ila اnabiyi sala اllahu alayh ali wslam nebigan gaaray huwa yaquulu isagoo dhahayo man abuuha haadaa macaki midkan adiga kula jira yaa dhalay fasakatat way aamustay faqaala waxa uu yidhi faqaala shaabun nin dhallinyaro xadwahaa meel iyada ku aadan joogay ayaa wuxuu yidhi ana abuuhu yaa rasuul allah anaa dhalay aabbihiis aniga marka man abuu haadaa markuu leeyahay abuudaani aabbanimadii sharciga ahayd maahan yani waxaa laga wadaa yaa manidiisa laga abuuray baa laga wadaa ilaa ninka sinaysto ilmaha ou dhalo sharcan aabba uma aha nugta aabba lama dhihi karan sharcan cunugan yaa dhalay cunug zina lagu dhalay aabbihiis yaa waa hebel waayo ma la dhihi karan maxaa ile sharciga wax aabbanimadaas maba ictibaarimin ilaa culamada shaaficiyada ay yidhaahdaan xataa gabadha oo yani nudfadiisa xaaraanta laga abuuray yacni isaga guri waa u qaban karaa wuxuu u yahay mas'ale marka aad marka madaahibka kalena aad ay ugu shanaaceeyaan waay shaaficiyada ayb haddana yacni madhabka laftirkiisa karaaha ku jirta inuu waxaas aada ma fiicnan ayb ruux uu og yahay manidiisa inay ka dhalatay inuu kala dheeraado ee ayagu min baab sharci ahaanay waxay u muujin rabaan inay yidhaahdaan bintuhu ma la dhihi karay rabaan inay dhahaan marka halkaas meeshaas fogay marka ka muujinayo ayb marka hadda man abuu haadaa marka la leeyahay macnayadu macaki waxaa waaye alubuwatu hunaa waa yaa biyihiisa laga abuuray nin baa marka istaaga wuxuu yidhi ana abuuhu yaa rasuul anaa dhalay cunugaan yacni anaa manidaydaa laga abuuray fanadara faaqbala calayha waa ku soo jeestay nebiga yadiibu haddana ku soo jeestay faqaala man abuu haadaa macaki kan adiga kula jira abihiis yaa waay faqaala alfataa ana abuuhu ya rasuul allah fanadara rasuulu lah sal slam ilaa bacdi man xowlahu dadkii agaarihiisii buu marka fiiriyey yas'aluhum canhu isagoo marka ninkaas wax ka su'aalaya xaggiisa faqaaluu waxay yidhaahdeen maa calimnaa ilaa khayran ninkaan nagu khayrun baan ku ognahay de khayrka hadda maxaa laga wadaa yanii wax waalii kuma ogin maa calimnaa yani maa xalimnaa ilaa khayran macnaheedu waxaa weyaan xaalad fiican un baan ku ognahayo waali kuma ogin wey faqaala lahu nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ku yidhi axsanta ma muxsan ma noqotay qaala nacam buu yidhi haa fa amara bihi wou amra farujima waa la rajmiyey marka midkaani hadda afar jeer markhaati afar iqraar samey kan lama dhihin fa amara bihi wou amra farujima waa la rajmiyey waana ninkan muctarif buu ahaa isa ictiraafsan qaala fakharajnaa bihi waan la baxnay faxafarnaa lahu waan u qodnay dhulka xataa amkananaa ilaa uuna makaniyey dad baa loo qoday baa la dhexgeliyey si fiican baa loo dhexgeliyey marka intaasoo kale laga soo istaag ayaa markaasi laga fayday uma ramaynaahu bilxijaarati baan ku tuurnay dhagaxdii xataa hada'a intuu ka dhintay fa jaa'a rajulu nin baa yimid yas'alu can ilmarjuum ninkii la rajmiyey weydiinayo faindalaqnaa bihi ila nebiyi sala allahu alayh ali wasalam nebigaan ula tagnay faqulnaa waxaanu nidhi haadaa midkaani jaa'a wuu yimid yas'alu isagoo weydiinaya can ilkhabiisi midkii khabiidka ahaa isagoo su'aalaya faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi lahuwa atyabu cinda allahi min riixi ilmiski isagu ilaahay agtiisa miskiga waa kaga caraf badan yahay warxumada marka sideeda ma fiicna mana ka mid ahaynba dhaqankii rasuulka oo maa kaana faaxishan walaa mutafaxishan caaisha markii ay tidhi yahuudda wacalaykum usaamu wallacnatu yaa abnaa alqiradati waalkhanaasiir iyo waakii ka celiyey yidhi saasaa dhihin ilaahay tafaxushka iyo warka xun ma jecla dhaaf markaasi waxay tihi ma maqlin miya waxay ku dhaheen adiga ma maqlin miya waxaan aniga dhahay anoon war xumoon inaan u jawaabay ayaga wacalaykumaan idhi waxaad idhahdeen korkiina allah yeelo idinka marka hadal xumadu ma fiicna khabiid iyo qofka afkiisa ku badbadiyo wax fiicna bacdi naas marka iyagoo laga yaaba inay culummonimo loo dadku ay agtooda ka yihiin oo yaa ad arkaysaa muru'a inaysa ilaalinaynin wax fool xunu afka laga sheega xataa inay dadkii ku caynayaan yaad arkaysaa oo mashriq iyo maqrib cajaladahooda la faafinayo waxaa laga yaabaa marka waxyaaba haddii loo fiirsado qaarkood xataa waxaan markhaati u haysaa maya hadday timaado inay dhici karto in qadaf xadkiis lagu soo oogaba faqaala rasuul lah sal slm lahuwa aطyabu cinda allahi min riixi اlmiski faidaa huwa abuuhu waaba aabbihiisba ninkaas soo doonay faacannaahu waan u kaalmaynay calaa qaslihi dhaqidiisa wa takfiinihi kafanintiisa iyo wadafnihi duugistiisaan ku kaalmaynay oo wiilkiisi maan la duugnay wamaa adrii ma ogi qaala waxa uu yidhi wاsalaati calayhi inuu yidhi in ku tukashadiisaan ugu kaalmaynay am laa iyo inuusan dhihin whada xadiiu cabdata wahuwa atamu xadiikan marka xadii xasano bijmaci uruqihi ayb waxaana laga qaadanayaa marka in god loo qodayo nin xataa hadduu doono ha ahaado naag inaynan gaar ku ahayn iyo ninkan inuu ictiraafo isaga laftirkiisa qirtay waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaya macno kaloo naagta uu ka zinaystay hadda iyada lama rajminin waxna lama yeelin limaada isagii marka ictiraafkiisii zinadii uu sameeyey waa lagu rajmiyey naagtii laakiin wax cuquubaa lagu samaynin limaada waxay tahay marka sababku iyada ma qiranin markhaatina aan laguma soo oogin isagana markhaati ma noqon karo marka afar markhaatina ma aynan sugin zinadeeda iyadana markaasi ma iqiranin iqraar lama aysa imaanin marka iyada saasaa layskaga dhaafa qaala xadaanaa hishaam bnu camaar qal xadaanaa sadqة bnu khaalid xa وxadaanaa naصr bnu caasimin اlanطaakiyu qala xadaana اlwaliid jamiica qala xadaana muxamadu qala hishaam muxamed bnu cabdillaahi الshucayfiy can maslamةa bni cabdillaahi اljuhaniy can khaalid bn اlajlaaj can abihi can الnabiy salى اllah عalيه alي wslam bbacضi hada اlxadiiث qala xadaana cثmaan bnu abi shayba qala xadaana طalq bnu hanaam qala xadaana cabdالsalaam cabdالsalaam bn xafsin qaala xadaana abu xaasim can sahl bni sacdi can الnabiy salى اllah عalيh ali wasalam ana rajulan ataahu nin baa u yimid faaqara cindahu wuxuu agtiisa ku qirtay annahu zanaa bimra'atin naag inuu ka zinaysta samaaha lahu u magacaabay fabacaثa الnabiyu salى اllah عalيh ali wasalam ila اlmarأati nebiga naagtii buu u cid diray fasa'alaha can dalika waa su'aalay arrinkii buu ka su'aalay faankarad way inkirta an takuuna zanad inay zinaysatay fajaladahu اlxadda xadkiibuu uu ku dhuftay watarakahaa waana ka tegey isaga marka xadkiibuu ku dhuftay oo iyadii marka waay tiri anima zinaysanin isagii marka xadkiiba ayuu ku dhuftay waqad yakuun marka xadulqadafna in markaa lagu dhuftay xadkan marka kan zinada iskale midna qofaan zinaysanin oo uunan markhaati wax ula imaanin buu qadaf u tuurin tan laftirkeeda uu leeyahy waa zinaysatay iyadiina maya ay leedahay qadafaa ka waajibaya oo siddeetan jeedal anaa og anaa ka zinaysada wax ma taraysa marka waxaa dhaci karta middaas lacalahu ama inaan la sheegin oo la xusin ama in caarib loogaga tega ama yacni in iyadii aysan dalbaninba qadafka xadkiisa inaysan iyada dalbanin baa laga yaaba qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid qaala xadaanaa وxadaثna بن صr الmعنى qال أخبرnا cبدالله بن وهب عن بن jurayج عن jاaبر أنa رaجuلا زنىa بامرأة naag buu ka زinaystay faأmara bه النبiyu slى الlه عليه لي وsلم fajuلida الxad xadkii baa lagu dhuftay ثuma أخbira أنahu مxsن baa loo sheegay faأmara bihi farujim waa amray marka haddana in la rajmiyo markii hore waxaa loo jeedlay doob inuu yahay markii dambe inuu muxsan yahay la ogaaday waa la rajmiyey xadiidkan isnaadkiisu daciif buu marfuuc ku yahay nakaaraana nooc nakaara ah ku jirta maxaa yal nebigu waxa ilaa uu hubsanaa rasuulka sal slam minsilo lagu soo qabtay yani boqol ha layskaga dhufta iskama dhahaayan inuu muxsan yahay inuunan ahayn nebigu waa kala hubsana qaala abu daawuud rawaa hada alxadiida waxaa wariyey moxamed bnu bakrin albursaaniyu can ibni jurayj mowquufan calaa jaabirin mowquuf jaabir warawaahu abu caasim can ibni jurayj binaxwi bni wahbin lm ydkr النabiya slى اllah عalيه alي wslam qaala ina rajula zanaa falam yaclam bإxsaanihi ma ogaanin fajulida uma calima bإxsaanihi ba ogaada farujin qaala xadaana mxamed bnu cabdالraxiim xadiika marka rafcigiisa cabdulahi bn wahbaa la gooni noqday abu caasim ayaana khilaafay iyo moxamed bnu bakr albursaani labadoodaana loo xukumay marka قال xdثna محمد بن عبدالرحيم أbو يحيى البزاز هو صاacة الملqب بsاacقة قال أخبرnا أbو cاaصم عن بن جurayجi عن أbي الزبير عن jاaبر أنa رaجuلا زنى بامرأة فlm يcلم بإحsاaنه lama ogaanin fajuلida ثuma culima بإحsاaنه farujim min kalaami jaabir abu cاaصم النبيل iyo محaمد بن بكر البursاني riwaayada hore lahaa iyagu waxay sheegeen sidaas oo waxay yidhaahdeen mawquufay ka dhigeen cabdullahi ibnu wahabna waa rafciyey marka qowlka abu caasim iyo iskalena marka midda ku saabsan naagta haddii labada qofay sinada sameey midkood qirta kan kalena inkiro baab gaar uu caqiidi doono abu daawuud waxa laga yeelaya casharkii hore oo cashar noogu dambeeyey meel ku jirtay ayaan rabaa istidraak yar inaan sameeyo xadiidkii baabkii wuxuu ku jiray baabun fi اlqaطci fi اlcaariyati ida juxidat waxaa ku jira marka xadiidka أna caaئiشhaةa qaalat istacaarat imra'aة naag baa waxay caariyeysay tacnii xuliyan dahab iyo wax laysku qurqurxiyo calaa alsinati unaasin dad carabkoodii curafuuna la yaqaano walaa tucrafu hiya iyadan aan la aqoonin yanii dadka sida yani wejkeedu waxaa weeyaan naagtan iyada lama aqoon jirin marka dad la yaqaanay dhihi jirtay dadkaasa iisoo dirsadeen dahabkiinna idinka caariyay u rabaan keena dadkaasa iisoo dirsaday dhihi jirtay sidaasay marka ku qaadan jirta ku gada jirtay ay ku inkiri jirtay macnaha marka calaa alsinati unaasin yucrafuun dadkaas magacooday ku soo qaadi jirteen maanaa marka meeshaasna sidaas weyna bilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina mxamadi wcala alih sb